أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin haysa kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah kooxda ardada soomaaliya ayaa ceerisay oo xilkii ka qaaday murtad adawaa yuusuf raage oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka murtadiinta dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada jabhadda tblf ee tigre iyo kuwa dowladda federaalka xabashida ethoobiya ayaa ka qarxay gobolka tigre ee dalka ethoobiya ganacsada soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii kordhaysa dilalka iyo boobka hantida ee loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas mas-uuliyiinta maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan looga hadlayay soo dhoweynta bisha barkeesn ee ramadaan la qaatay culimmada wilaayaadka islaamiga madaxweynihii hore kooxda ardada soomaaliya ayaa ka digay in uu baaqda wadahadaladii ay la lahaayeen xasan garguurta xilli khilaaf xoogan oo ka dhex jira murtadiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta kaga aadan dagaalka jihaadka ee ka soconaya bariga afrika golaha gaalada qaramada midoobey ayaa sheegtay inay aada u yaraatay lacagihii gargaarka ay siin jirtay kooxda ridada soomaaliya عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha shacbaan sanada jiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan kooxda ridada soomaaliya ayaa ciirisay oo xilkii ka qaaday murtad odawaa yuusuf raage oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka murtadiinta kulan maanta gudaha magaalada muqdisho ay ku yeesheen golaha wasiirada kooxda ridada soomaaliya ayaa waxay gebi aanba xilkii kaga qaadeen oo ay shaqadii ka eeriyeen taliyihii guud ee maleeshiyaadka murtadiinta murtad adawaa yuusuf raage iyagoona xilkaasi u magacaabay murtad kale oo lagu magacaabo ibraahim maxamed maxamuud iyadoona xilka qaadista odawaa raage ay ku soo aadaysa xilli murtadiinta ay si adaa ugu fashilmeen furmaha hore ee dagaalka iyadoona weeraradii ugu dambeeyey ee ka kala dhacay wilaayaadka shabeelle dhexe iyo sidoo kale jubbada hoose si ba-an loogu xasuuqay murtadiinta dagaalo culus oo u dhexeeya ciidanka jabhadda t b f ee tigre iyo kuwa dowladda federaalka xabashida ethoobiya ayaa ka qarxay gobolka tigre ee dalka ethoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen yaasir maxmed wararka ka imaanaya gudaha etoobiya ayaa sheegaya in dagaal culus oo mar kale ka dhex qarxay ciidanka xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka jabhadda xoreynta tigreega ee t b l f dagaalkan ayaa talaadadii lasoo dhaafay ka bilowday galbeedka gobolka tigre kadib markii maleeshiyaadka t b l f ay weerar ku qaadeen magaalada salamti oo fariisan u ahayd ciidanka milatariga federaalk etoobiya sida ay xogtu tibaaxayso jabhadda t b l f ayaa la sheegay inay cagta mariyeen ciidanka etoobiya isla markaana ay si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta magaalada salamti iyo deegaanada ku dhow oo dhan ilawareedyo maxalli ah ayaa sheegaya in maalinnimadii shalay diyaaradaha dagaalka ee maamulka abiy axmed ay duqeeyeen xaafado ka tirsan magaalada salamti oo jabhadda t b l f ay xoog kula wareegtay xogo dheeraad ah oo soo baxaya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka tigreegu ay sidoo kale shalay weeraro ku qaadeen ugu yaraan saddex deegaan oo ku dhow magaalada salamti oo dhacda galbeedka gobolka tigre maleeshiyaadka t b l f ayaa la xaqiijiyey in saacadihii lasoo dhaafay ay sidoo kale gudaha u galeen magaalada walkayd oo muddo afar sannadood ah gacantooda ka maqnayd la wareegidda deegaanadan ayaa la sheegay in maleeshiyaadka tigreegu ay u saamaxday kadib markii ay ka gudbeen webiga takis oo militari ahaan muhiim u ah deegaanadan t b l f ayaa la sheegay in maleeshiyaad fara badan ay ka gudbisay webiga kuna daabushay deegaanadan ay gacanta ku dhigeen ee salamti iyo walkeyd oo sida la sheegay weli xaaladoodu aanu degganayn duqayn xoogganna ay ku socoto labada dhinac midkoodna ma uusan sheegin khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaaladan iyadoo dagaaladii labadii kun iyo labaatankii dhex maray ciidamada etoobiya iyo maleeshiyaadka t b l f ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay lix boqol oo kun oo qof dagaalkan hadda dib u qarxay oo in badan laga digayey ayaa ku soo aaday xilli aad looga dayrinayo xaaladda amniga etoobiya islamarkaana maamulka abiy axmedna ay furimo xooggan oo aad loogu weeqay awooddiisa kaga furan yihiin gobollada amxaarada iyo oromada jasaaka allahu kheyran walaalka yaasir ganacsada soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantideed ee loo geysanayay soomaalida ku dhaqan dalkaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool waddanka dibaddiisa ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay tuulo lagu magacaabo waamo oo ku taala duleedka magaalada bort elizabeth ee dalka koonfur afrika ganacsadahan oo lagu magacaabi jiray samaale burhaan wacays ayaa sida la xaqiijiyey kooxaha hubaysan ay weerareen kuna dhex dileen meherad ganacso oo ku lahaa tuulada waamo wararku waxay intaasi ku darayaan in dableyda fulisay dilkaasi ay goobta ka baxsadeen iyagoo wax dhac ah aan u geysan dukaankii uu lahaa ganacsadaha la dilay sida ay xaqiijiyeen yarawareedyo aan u helnay ciidanka booliska oo looga bartay inaanay waxba ka qaban ugaarsiga lagu hayo soomaalida ayaa goor dambe soo gaaray goobtii uu ka dhacay dilka waxayna sheegeen in falkaasi ay baarayaan soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa ugaarsi baan kala kulmaya kooxa koonfur afrikaan ah oo ilaa iyo hadda aan la garanayn sababtay u laynayaan soomaalida maadaama hantidooda aanay u geysanayn wax dhac ah iyadoo bishan oo keliya la dilay ugu yaraan sagaal qof oo soomaali ah jasaaka allaahu khayran walaalka marwan mas-uuliyiinta maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan looga hadlayey soo dhoweynta bisha barakeysne ramadaan la qaatay culimada wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow wuxuu ahaa kulan saacado badan socday ujeedkiisuna ahaa sidii dadka muslimiinta ah loogu faa'iideyn lahaa maalmaha barakaysan ee bisha ramadaan ee nagu soo aadan kulanka waxaa soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka soo qayb galay inta badan culimmada wilaayaadka islaamiga ah iyadoona intii uu kulanka socday lagu soo gudbiyey talooyin iyo tusaalayaal fara badan oo wax ku ool ahaa qaar ka mid a culimmada ayaa bidhaamiyey sida ay tahay in ummadda muslimiinta ay ugu faa'iidaystaan maalmaha keyrka badan ee bisha barakaysan ee ramadaan sidii looga faa'iidaysan lahaa bisha ramadaan ayay culammadu aada ugu niqaasheen haddii ummaddu ay ugu faa'iidaysan lahayd looga faa'iidayn lahaa insha allah waxyaalo badan baa laga hadlay dee waxaa ka mid ahaa in duruuso oo musalsal ah oo kala gedisan dadka macnaha loo diyaariyo sida maadaama abaare ay jiraan tacaawunka oo kale laga hadlo towxiidka oo kale siirada nebiga calayhi salaatu wassalaam zawaadkii dhacay oo kale laga hadlo bidacda laga hadlo ummadda islaamka ee soomaalida waxaan leenahay war bishani waa bishii toobadkeenka waa bishii ducada ducada la badin jiray ilaahayna ducada abaabada jannado dhan baa ballaqan waa bishii nafta la tarbiyeyn jiray maxaa yeelay ilaahay wuxuu inaga shay inaga inaga xidhxidhayaa oo silsidanaya kabaa'iru shayaadiin shayaadiintii waaweynada dhan baa laynaga shayaadiina ninka bisha ramadaan naftiisa tarbiyeyn kari waaya abidkii ma tarbiyeyn laanno asbaabta soonka laynoogu keenay waaba laynoo sheegay waxaa layidhi lacallakum inaad ilaahay ka baqataan baa soonka laydinku waajibay in mataqaana cuntada laga taga keliya taa soonku maaha waa in tarbiye dhammaystiran maalayacni iyo turub iyo qamaar iyo waxaa intii lagu soo jeeda maalintii la hurda ma ah waxa weeye farax iyo soo dhoweyn iyo marxabayn iyo lix bilood iyo dadkii salafka ahaa inay baryi jireen ilaahay ramadaan inuu gaarsiiyo lix biloodna ay odhan jireen ilaahu ramadaanka iyagii naga aqbal waxaan ku qaabilaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu noogu dambi dhaafo waxaan ummadda muslimiinta guud ahaan u sheegaynaa xadiidkii nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo malaku jibriil ay isugu duceeyeen midna ducaynayey midna aamiin uu lahaa markay saxaabadu weydiiyeenna uu yidhi malaku jibriil baa duceeyey anna aamiin baa yidhi saddex arrimood waxaa ka mid ah ruux bisha ramadaan u soo gashay oo markaasi aan ka shaqaysan macnaha camal wanaagsan ku dadaalin loogu dambi dhaafin allaha fogeeyo meel baas allah ka tuura aamiin sidoo kale culimmada ayaa dadka muslimiinta ku booriyey in ay jihaadka aadaan oo ay qayb ka noqdaan haliyada ku sugan furimaha dagaalka ee la dagaalamaya cadowga alleh iyaga oo sidoo kale mujaahidiinta furimaha ku sugan ku bogaadiyey camalka wanaagsan ee jihaadka ah bishaan waa bishii loo yaqaanay shahru nasri watamkiin aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama alkhayru macquudun fii nawaasiha alkhayr ilaa yowmi alqiyaama alajru walmaqnam buu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam waxyaala lagaga faa'iidaysanayo waxaa ugu fadliga badan waxaa weeyaan in dadku ay jihaadaan oo cadowga ilaahay tabaaraka wa tacaala ay la jihaadaan furimaha ay buuxiyaan dadka suquurta jooga ee difaacyada jooga ee ilaahay ku sharfay kuna karaameeyey inay furinta ka shaqeeyaan ay ku cibaadaystaan waa inay bishaan labalaabaan cibaadada jihaadka iyagoo cibaadaadkii kale ramadaan laga faa'iidaysanay ka faa'iidaysanaya haddana cibaadatljihaad oo aclaa alcibaadaad ka mid ah inuu ka faa'iidaystaan baa la rabaa madaxweynihii hore ee kooxda herdada soomaaliya ayaa ka digay inuu baaqda wadahadallada ay la lahaayeen xasan garguurta xilli khilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta walaalkeen abushiib ay warbixintaasi inoo faahfaahinayo xilli uu xirka isku sii shiriirayo khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa digniin adag laga bixiyey inuu fashilmo shirkii ay dhinacyadaasi u madlanaayeen shariif sheekh axmed oo ah hogaamiyaha golaha wax loogu yaro samato bixinta ee mucaaradka ah ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay kulankii fowdadu kusoo idlaaday ee ay yeesheen golaha dawaaqiida wuxuu sheegay in habdhaqanka guddoomiyaha baarlamaanka uu sabab u ahaa wixii dhacay isagoo xasan gurgurta ku eedeeyey inuu qaadayo tallaabooyin sababi karo inay baaqdaan wadahadaladii dhinacyada u dhexeeyey
marka runtii waxaan leenahay waxaa nasiib darro ah iyadoo gogashaas la fidiyey madashu iyo mataqaanaa goluhuba si wanaagsan ay uga soo jawaabeen ay muujiyeen niyad wanaag la filaayaba in diyaargarowga shirka uu bilaawdo in waxyaabihii shalay lagu kala aragti duwanaaday oo ay ugu horreeyaan wax ka beddelka dastuurka ah loo marin hannaan sharci ah in haddana lagu dhiirrado iyadoo meel la iska dhigay ee la abuuro khilaafaad iyo maanta waxa meesha ka dhacay runtii aad iyo aadaan u aragnaa inay yihiin nasiib darro marka waxaan rajaynaynaa madaxda dalka inay ka leexdaan ka joogaan arrimahaas u istaagaan waxyaabaha horitebinta leh oo ay ugu horreeyaan in heshiis laga gaaro doorashooyinka khilaafka u dhexeeya murtadiinta ayaa la filayaa inuu meel adag gaaro maadaama xasan gurgurta iyo kooxdiisa ay ku adkaysanayaan meelmarinta qodobadii muranka badan dheliyey islamarkaana mucaaradku ay diidan yihiin ka qayb qaadashada waxa loogu yaro doorasho qofiyo cod ah jasaaka allaahu kheyran walaalka nuur cali hursame abushiba wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu baaqday bulshada ku dhaqan wilaayada inay sii xoojiyaan kaalinta kaga aadan jihaadka bariga afrika faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen abu xasaan insha allahu tacaala dadka muslimiinta ee maylanaa halka hooy dhallinyarada odayaalka dhammaan walgorodka aylan shalhirna ilaahay cadowshay shiikhulmujaahid sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo mid ka mid a masaajida ku yaala wilaayada kula hadlayay boqolaal ka mida bulshada ayaa ugu baaqay inay sii dardargeliyaan jihaadka lagula jira cadowga horarka ah ee kusoo duulay shareecada raxmaanka sheekh abu cabdiraxmaan allaha xifdiye waxa uu bulshada muslimka ee soomaaliyeed ugu baaqay inaan laga caajisin jihaadka qof welibana waajib ay ku tahay in doorkiisa uu qaato waxaana uu si gaara oo la hadlay bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee bakool oo uu ugu baaqay inay u baratamaan jihaadka naf iyo maalna ay ku bixiyaan insha allahu tacaala dadka muslimiinta ee maylanaa halka hooy dhallinyarada odayaalka dhammaan walgorodka aylan shalhirna ilaahay cadowshay oo wadankan ha sheegdi horta baroogay tan ah hudurta mid sideed kilomitir etoobiyaan fadhiye dagaala kala jarnay yahuudaha ka darsantay kristan iyo yahuud maashalhirne marka insha allahu tacaala ma lambaahanya una ka camaal falan ilaahay aayadsi oo ahay waqaatilu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin insha allahu tacaala guulu islaamka iskule unille hoobuun mana jidsye marno ilaahay oo la koobsin unu la koyna asbaabti jihaadka hayta inunu la koyna insha allahu tabaaraka wa tacaala taasi ahayti waa baaq guud ahaan dadka muslimiinta aan ujeedi ahaan gaar ahaan wilaaya islaamiga ah bakool marka may ballanaa insha allahu tacaala akhyaare jihaadka halan ka hooy mar lamaad may lena haya cala aljihaad yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi taaqaltum ila alard aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilahay saasana leeyihi halka hooy alaa tuqaatiluuna qowman nakafuu aymaanahum وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ولا ليالكنن قال إلهي سبحانه وتعالى أني قولي قالك قولي سدانا ونن عزد إسكولا عز شرف إسكولا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون isaga oo sii wata kelimadiisa ayuu sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan bulshada ugu bishaareeyey howlgalladii ugu dambeeyey ee cadowga lagu xasuuqay oo ay ka mid ahaayeen dagaaladii ka dhacay duleedka degmada warshiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe iyo malxamadii barakeysneed ee ka dhacday jasiiradda kudhaa ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isagoona dhanka kale hambalyo u diray geesiyadii bacdallaahi guushaasi gacmahooda ku keenay isagoona dhanka kale u duceeyey raggii ku shahiiday raggii ku dhaawa allah uga baryay inuu caafiyo gaalada hadda magaalada muqdisho afjeewalsalroog war sheekhi eeridiya kolay lankii gorda gorde dagaalo gaalada laka hasuuqi harumo badan lakula wareegaya jareen oo murtadiinta ilaahay baa kama hadsan oo may waa laka hasuuqi may kaloo jartay meelal arjari kudha kolay kudhihi jasiirada kudha kolay ogaytan boqol soddon iyo hoogaha yaka baktiga allahu akbar waa aran waa arrin runtii farxad leh oo dadka muslimiinta galbasho mana shaafiday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wayashfi suduura qowma mu'miniin nagatay ilaahay cadowshay meelala kaha suuqay lakuku iilbahay la dhabar jibiyey laha suuqi nolol maylaha ka gobaday walaalaha ka gobadeena ilaa tumun todoba iyo walku sii badan yalaha ka gobade ilaahay kumaasan eediyada aan bogaadiyaana waan aan hambalyayaana walaalihii mujaahidiintahay oo naftiya on huri oo ilaahay cadowshayna may waa insha allahu tabaaraka wa tacaala noo farxad geliyey noo farxiyey ilaahay cadowshayna shal gaabiyan kiijo shahiidi ilaahay shahaadiis ku aqbala kiijo noolna mayla raay ilaahay sugo kiisho dhaawaca min ilaahi subxaanahu wa tacaala bogsiyo kelimadan uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan ayaa ku soo aadeysa xilli cadowga uu ku jabay duulaankii uu ku soo qaaday soomaaliya islamarkaana qaati ay ka taagan yihiin weerarada mujaahidiinta waxaana muuqato ifafaalaha nasriga iyo guusha idam alle jasaaka allaahu khayran walaalka abuu xasaan gaalada qaramada midoobey ayaa sheegtay inay aada u yaraatay lacagii gargaarka ay siin jirtay kooxda ridada soomaaliya walaalkeen cali aad cabdulaahi caliyar ee warbixintaasi inoo faahfaahinayo afhayeenka urur gaaleedka la baxay qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday in hoosudhac ballaarani uu ku yimid lacagihii ay ku sheegi jireen gargaarka bini-aadanimo ee soomaaliya ee sanadkan cusub ee labada kun lix iyo labaatan waxa uu sheegay in lacagihii la codsaday sanadkii hore ay qaramada midoobey heshay wax ka yar boqolkiiba afartan isagoo tilmaamay in hoosudhaca si ballaaran ay sabab u tahay gabaabsiga dhaqaale iyo kheyraad ee ku yimid dalalkii bixin jiray lacagahaasi gaalkani waxaa kale oo intaasi uu ku daray in adeegyo badan oo asaasiya ay halis ugu jiraan inay yaraadaan maadaama la waayey ayuu yidhi in ka badan kalabar miisaaniyaddii la filayay sanadkan cusub ee labada kun lix iyo labaatan afhayeenku waxa uu xusay in sanadkii hore qaramada midoobey ay codsatay hal dhibic afar bilyan balse ay heleen oo keliya saddex boqol sagaashan toddoba milyan taasoo u dhiganta boqolkiiba toddobiyo labaatan keliya arrintaas oo ku qasabtay hay-adaha gaalada inay yareeyaan ama joojiyaan howlihii ay ka wadeen gudaha soomaaliya dhaqaale la-aantan baahsan ee soo food saartay urur gaaleedka qaramada midoobey ayaa ku soo aadaya xilli sidoo kale duulaanka saliibiga ah ee muddada badan ka socday soomaaliya uu fashil iyo burbur qarka u saaran yahay islamarkaana uu wajahayo caqabado amni iyo kuwo dhaqaale oo aada u xoogan jasaaka allaahu khayran walaalka caliyare guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageli oo aan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak